isbitaalka faaruuq oo ku yaala xaafadda howlwadaag ee magaalada beledweyne islamarkaana lagu daaweeyo cudurro badan ayaa lagu soo kordhiyey qayb cusub oo loogu talagalay dhalmada haweenka qaybtan lagu soo kordhiyey isbitaalka ayaa baahi badan loo qabay iyadoona haweenka loogu qaban doono adeegyo badan agaasimaha qaybta dhalmada ee isbitaalka faaruuq faadume axmed cabdi ayaa ka warbixisay qaybta cusub ee isbitaalka lagu soo kordhiyey iyo adeegyada ay bixiyaan dhalmada horta waa qaybta ugu muhiimsan ee isbitaalka waxaan isleeyahay isbitaalka yani haddii uusan lahayn qayb dhalma ah yani isbitaalkaasi maahan isbitaal dhamaystiran macnaha waxaa ka waana yani qaybta ugu muhiimsan ee isbitaalka waana yani qeyb labaatan iyo afar saac ay joogaan umulisooyin yani waqti kasta xaadir ah soo marka waxaana ka howlgalaa sideed umulisooyin oo afarna umulisooyin ay yihiin afarna ay kalkaaliyo ay yihiin yani waa baahi ka timid dhanka bulshada si aynu ugu haqabtirno bulshada dhankaasi haweenka ay u qabaan baahida yacni dhalmada sidaasi ayaynu u hirgelinay qaybtani horta haweenka la keena xaddi ma lahan maadaama uu isbitaal yahay haddana uu magaalo ku yaalo sidaasi yacni marka xaddi yacni saxan ma sheegi karno maadaama isbitaalku yahay isbitaal uu sanadooyin furnaa marka waxaan isleenahay isbuucii oo kale shan ama lix haween ayaa la keenaa marka adigana waad fahmi kartaayoo bishii intaasoo dhowr ayaa imaan karta marka tiro ma lahan haweenka yimaada yacni haddana badanaa waxaa u badan yacni tuulooyinka degmooyinka magaalooyinka soo marka etoobiyadan xitaa waa laga keenaa soo marka meeshaasaa u badan ma dhihi karno maadaama isbitaalka uu yahay isbitaal yacni magaalo ku dhex yaala soo marka waxaa imaan kara haweenka yacni markay soo bood noqoto kale dhalmada xaafadaha magaalooyinka degmada iyo baadiyaha fog xitaa waa laga keenaa isbitaalku uu leeyahay gaadiid haweenkani yacni way inoola soo xiriiraan markay dhalaan yacni gaadiidka waynu ku qaadnaa si aynu xaafadooda ay ugu aadaan soo marka isbitaalku uu leeyahay haweenka xitaa way inoola soo xiriiraan waxyaalo waxaa jira oo badan aan u qabano hawe hooyooyinka uurka leh sida waxaa ka mid ah yacni xaaladooda caafimaadka inaan la socono xaaladda hooyada iyo xaaladda cunugaba yacni in dhiigooda noociisa aan ogaano si yacni hadhow hadhow haddii ay timaado in dhiig loo baahdo aan dhiiga ugu shubno